Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Kalluumeysiga Horumarinta Xeebaha Maamulka Somalilan ayaa xarig ka jaray xafiiska wasaaradda kalluumeysiga gobolka Togdheer. Munaasabadda xarigga looga jaray xaruntan ayaa waxaa ka soo qayb galay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Kalluumeysiga Somalilan, Maamulka Gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin kale. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Kalluumeysiga Maamulka Somalilan Maxamuud Warsame oo xarigga ka jaray xafiiskan ayaa ka warbixiyay muhiimadda xafiiska.
Waxaynu maanta gobolka Togdheer degmada Burco ka fureynaa xafiiskii cusbaa ee wasaaradda kalluumeysiga horumarinta xeebaha ee jamhuuriyadda Somaliland. Maanta waxaa inoo farxad ah inaynu goobjoog u nahay markhaatiyaal ka tihiin xafiiskii wasaaradda kalluumeysiga inaad maanta aynu halkan laga daahfurayo qaybna ay ka tahay runtii horumarka iyo waxqabadka wasiirka wasaaradda kalluumeysiga horumarinta xeebaha jamhuuriyadda Somaliland oo runtii sameeyay maamul daadejin oo gobolada oo dhan runtii muddadii uu joogay ka wada furay xafiisyada maanta waxaa inoo farxad ah inay xafiiskayga nala joogtaan Suduwaxa Wasaaradda Kalluumeysiga Gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud ayaa ka mahad celiyay xafiiskan cusub ee wasaaradda kalluumeysigu iyo khayraadka badda ay noo soo kordhisay ee maanta aynu halkan ka furaynaa waa baarigaynaa waana u ducaynaynaa waana soo dhaweynaynaa reer burca haddaanu nahay kalluunka berigii hore maanu aqoon agaasimo guud kelmaddaa meel ku qoray ashqiyaasiga kalluunka maanu aqoon imanka laakiin kalluunka waanu baranay berigii hilgeelkumaana lagu yaqaanay bahalki ilaa hawdku imika socday iminka laga bilaabo birca waa nala ogaanaysaa waana kala shaqaynaynaa Xafiiskan ayaa door muhiim ah ka qaadan doona horumarinta adeegyada la xiriira kalluunka iyo kalluumeysatada.